alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa dersigii koobiyo soddonaad ka mid ahaa duruusta taqriib tadmuriya waxaynu ku dhex jirnay qaacidadii odrhanaysay sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala wma akbar allahu bihi can nafsih wixii ilaahay naftiisa inooga sheegay macluumu lana min jihati اlmacnaa wamajhuulu lana min jihati اlkeyfiya waa mid aynu garanayno macnihiisa keyfiyadiisa iyo qaabkiisana aynu jaahiliin ka nahay waxaynu ku dhex jirnay dalaalatu alcaql calaa fahmi calaa fahmi macaani ma akhbara allahu tacaala bihi can nafsi caqligu inuu tusiyey naqliga dabadi in wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa inooga sheegay macnihiisu uu yahay mid la fahmayo oo la garan karo laba weji ayuu caqligu inagu tusinayaa buu yihi wejiga labaad ayaynu ku dhex jirnay bal aynu dhammaynay wuxuu dersigeenu ka bilaabmayaa shubaho ay deliishadeen kuwa leh sifaat اllahi subxaana wa tacaala laa yaclamu macnaaha ila اllah sifaatka ilaahay macnaha ay leedahay ilaahay mooyaane cid kale garan mayso wa haaulaai hum lmufawida kuwaasi waa kuwa la idhaahdo mufawidada marka waxaa muhima inaynu fahmno maqaalat tafwid maqaalaadka kaleo dhan aynu ka hadalnay maqaaladaasi way inoo harhsanayd maqaalatu tafwiid maqaaladani alqaab bay ku leedahay fi kutub اlictiqaad magacyo ayay ku leedahay magaca u caansani waa in la idhaahdo maqaalatu tafwiid caqiidada tafwiidka waxaa ka mida magacyada ay maqaaladani leedahay in la idhaahdo maqaalatu tajhiil maqaaladda markaa dadka jahli geyeysiineysa oo nuxurkeedu uu yahay ana kula annaas jaahiluuna can sifaat illaahi subxaana wa tacaala can macaani sifaat illah dadka oo dham inay jahli kaga sugan yihiin sifaatka ilaahay macnahooda waxaana inta badan maqaaladda magaca u isticmaalo maqaalatu tajhiil sheikhulislaam ibnu teymiya raxima allahu tacaala iyo ibnu lqayim iyo magaca saddexaad ee maqaaladan ay leedahay waa maqaalatu taawiil alijmaali maqaalatu taawiil alijmaali taawiilka ayaa laba ah ataawiilu tafsiili oo ah sifo kaste naska ku soo arooray in la idhaahdo ظaahiruhu waa غayru muraad wayucayana lahu bacda dalika macnan dabeetana intaa dabadeedna macno loo cayimo kii daahirkiisa uu tusinaya aan ahayn kaasi waa taawiilu tafsiili waana taawiilu ahli اlkalaam waa taawiilka mutakalimiinta min almulafiqati wa gayrihim taawiilka nooca labaad waa ataawiilu اlijmaali oo naskii waxaa la odhanayaa ظaahiruhu waa غayru muraad lakin laa yucayanu lahu macnan lakin macno loo cayimi maayo marka taawiil اlijmaali waa madhab اlmufawida yasrifuuna lafda can ظaahirihi oo lafdigii sifaatka ilaahay ku saabsanaa horta ظaahirkiisa waa ka leexinaya ظaahir waa غayru muraad bay odhanaya walaa yuxadiduuna lahu macnan lakiin maxay kaga duwan yihiin mutakalimiinta laa yuxadiduuna lahu macnan macno u xadidi maayaan waxay leeyihiin macnahan daahirkiisu uu tusinayaa waa gayru muraad waa tashbiih iyo tamhiil wاlmacna almuraad bihi laa yaclamhu ila اllah macnaha loola jeedana ilaahay ubaa garanaya ala kuwa kale annagaa garanayn oo iyad qudraa loola jeeda nicmaa loola jeeda waxaan ka waxay isku waafaqsan yihiin ana daahira nusuusi sifaati gayru muraad waana daahiraha tamhiil watashbiih ay isku waafaqsan yihiin muتkalimiinta iyo mufawidadu taa way isku waafaqsan yihiin maxay isku khilaafsan yihiin almutakalimuun yucayinuuna linasi macnan غayr اlmacna aladi dala calayhi ظaahiruhu naska waxay u cayimayaan macanihii daahirkiisa uu tusiyey midaan ahayn wاlmufawidaةu laa yucayinuuna lahu macnan macno uma cayimayaan wاllahu aclam bاlmuraadi bihi waxaa loola jeeda ilah unbaa garanay bay leeyihi walaa yaclamu almacna almuraad bihi ila اllah macnaha loola jeeda ilahay maan cid kale garan mayso ka halkaa iska ilaalaa ku khaldamin mufawidadu ma laha laysa lisifaat illahi subxana wa tacaala macaani sifaatka ilaahay macna male ma laha lakiin maxay leeyihiin lahaa macna walakin hada almacna laa yaclamhu ila اllah macna way leedahay alyad macnaha looga jeedaa alwaj macnaha looga jeedaa alqudra macnaha looga jeedaa aliraada alsamc walbasr wاlkalaam wاlmaxaba wاlraxma wاlixsaan wاlgadb wاlintiqaam lakin hada lmacna laa yaclamhu ila اllah hunaaka farqu bayna masalatayn laba masalo farqi baa udhexeeya almasalaة اlulaa inkaaru asli اlmacna oo in la ihahdo macnaba ma leh inkaar wujuudi almacna macna inuu jiraba in la diido oo la hahdo waa bimansilati xuruuf اlhijaa bal yadaahu mabsuuطatan waxay lamid tahay alif ba tata in la idhahdo iyo inkaar kowni lmacnaa macluuma lana iyo in la diido macnihii inaynu garanayno laba masaley keliya waxuu ku leeyahy macno way leedahay laakiin macnihii laa yaclamhu ila allah marka aslumacnaa ma diidana marka taa waa inaad kala fahamto haddii kale mazaq baad u gelaysaa mufawidada haddaad u fahamto inay diidayaan aslumacna ay leeyihin macnaba ma leh macno way leedahay bay leeyihiin lakin hada macna laa yaclamhu ila اllah saasay leeyihin mufawidadu marka maqaaladaa saddexdaa laqabba way leedahay wa ashharu hadihi اlalqaab waa laqabkaa inay tahay maqaalaة tafwiid ama madhab الtafwiid marka atafwiid waa maxay xaqiiqadiisu atafwiid waa alqowl bana macaani sifaati ilaahiya gayru macluumati lلnaas alqowl bana macaani sifaat اlilaahiya gayru macluumati linnaas waa ictiqaadka odrhanaya sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala loo nisbeeyey loo tiiriyey macnahooda dadku garan maayaan manaa macno way leeyihiin laakiin macnahooda dadku ma garanayaan laa yaclamu macnaha ila allah macnaheeda ilaahay mooyaane cid kale garan mayso وهذه المقالة اkتلف الناaس في تاaريkhi نشأتiها مقaaلadani goorma ayay bilaabantay وmaن أول maن qاaل بها waayo ciddii u horeysay ee اعtiقاadka noocaasiya ku hadasha cuلamada qaar waxay hahdaan أbو maنصuر الmaturidi baa ah أول maن qاaلa بhذiه المقاaلة laakiin naska ay ka soo naqliyaan ay u deliishadaan in maqaalatu tafwiid uu ku tegey oo uu yidhi waa nas uu ixtimaal ku jiro sariix maaha waladii yabdu wallahu aclam ana hadihi almaqaala nashaat fi bidaayati alqarni alraabic alhijri waxay u muuqataa maqaaladani inay soo ifbaxday oo ay bilaabantay qarnigii afraad hijrada inay bilaabantay waxyaabaha taa tusinaya waxaa ka mid ah ibnu fawrak oo ka mida culimadii waktigaa nooleyd ayaa maqaaladan aada u naqdiyey sida xagga dambe insha allahu tacaala aynu ku arki doono taasi waa mid arrin labaad laa tuujadu طaa'ifa tatabana hadihi اlmaqaala ma jirto koox soo taagan oo maqaaladani inay caqiidadooda iyo diintooda tahay sheeganaysa koox la yaqaan oo odhanaya madhabunaa fii sifaat illaahi atafwiid madhabka iyagu baabu sifaat marka la joogo waa tafwiid cid odhanaysa lama hayo haddaa maqaaladan ayaa loo nisbeynaya ma cidlo iska taallaa maqaaladan waxaa laga dhexelayaa fii aqwaali اlmutaakhiriin min asxaabi madarasati talfiiq oo cidda u badan ee maqaaladan ku hadashaa waa mutaakhiriin kuwa dembeeyey taariikh ahaan oo ka mida maaturiidiyada iyo ashcariyada iyo ka mida wa bacduhum lama taxayaruu fi اta'wiil qaaluu bitafwiid qaarkood markii ay ku wareereen ta'wiilkii inaanu socon ahayn taayirkiisu aanu riixim ahayn ay arkeen ayay u noqdeen maqaalatu atafwiid kaljuweyni kitaabkiisa alirshaad ictiqaadka uu ka qoray iyo kutubtiisa kaleba yuqariru fiiha maqaalat ata'wiil in daahiru nusuus sifaat uu yahay gayru muraad uu cayimayna macnaha nas kaste ama sifo kaste loola jeedo ayuu ku taqriiriyey lakin taxayar uma rajaca ilى tafwiid uu wareeray deetana wuxuu unoqday tafwiidka wakadalika alghazali shaykhu اlghazali shahrastani wغayr waaxid min alashcariya markay taawiilkii ku wareereen tafwiid bay u noqdeen ونصبوا هذه المقالة إلى أئمة السلف مذهب السلف uنoqda bay is yidhaahdeen لakinahum ضlوا الطريiق wadadii saxda ahayd bay ka lumeen وmadhab السلف ba waxay u qaateen inuu ahaa تfwiidu صiفaaت الlah in la haha صifaatka ilaahay nusuusta ku soo aroortay macnaha ay tusinaysaa waa غayru muraad waa ظaahiruha waa التmثiil والتشhبيه wa tacyiinu almacna almuraad biha gayru mumkin in la cayimo macnaha loola jeedaana waa midaan suurtoobin madhab salaf inuu kaa yahay bay u qaateen waanaynu naqdin doonaa taas oo asxaabu maqaalati tafwiid madhabkan adilada ay u deliishadeen waxaa ka mid ah inuu yahay madhab salaf nuquulla waa soo naqliyaan ay u cuskanayaan madhab salaf inuu ahaa atafwiid taana insha allahu tacala waa ka jawaabi doonaa maqaaladan sababteedu waa maxay maa sababu nashati hadihi lmaqaala sababteedu waxa weeye culamaau lkalaam qaaluu biana daahira nusuus sifaat gayru muraad uma cayanuu almacna almuraad bizacmihim culamaau lkalaam waxay sheegteen nusuusta sifaatka daahirkeedu inuu yahay gayru muraad oo daahirkeeda maxay ka fahmeen sidan hore usoo aragnay atamhiil watashbiih ayay ka fahmeen kadibna waxay u cayimeen macnay u cayimeen soo ma kii daahirkeeda ahaa aan ahayn uma stadamuu biaqwaali haabitaة عan الslf صariixaة fi ihbaat الصifaat waijraaءi nusuusiha calى ظaahiriha sidaa markay yidhahdeen waxaa ka hor timi inay arkeen nusuus salafka laga soo wariyey oo صaxiix oo ku cad ihbaat صifaat صifaatka sugistooda iyo nusuusta صifaatka ilaahay ka hadlaysa in daahirkeeda lagu socodsiiyo daahirkeeduna inaanu tamhiil ahayne uu yahay إثباaت hذiه الصفاaت التي dلت عaليها عlى الوجه اللاaئق بالله نصuusta صفاaتka tusay in ilaahay loo sugo oo sida ilaahay muنaaسiبka ku ah cadamadiisa iyo kamaalkiisana loogu sugo taasaa ka hor timi marka maxay yeelaan iyagii taawiil bay leeyihin slfkiina waxay arkeen miئaaت نصuuص oo tusinaysa inay nusuus sifaat daahirkeeda ku socodsiiyeen sifaatkaa ku jirana ilaahay ay u sugeen fanasabuu ilayhim atafwiid si ay mushkiladaasi uga baxaan waxay yidhahdeen madhabu salaf wuxuu ahaa atafwiid buu ahaa bay yidhaahdeen ayib waxaan loo yaqaano maqaala tafwiid waa qaa'imatun calaa ruknayn laba rukun bay maqaaladan ama madhabkan uu ku taagan yihi arukn اlأwl waxa weeye ana aahira sifaat اllahi yuujib tashbiih ana daahira sifaat اllahi yuujibu tashbiih oo taa waxay ku waafaqsan yihiin mucailadii kale ayay ku waafaqsan yihiin nusuusta sifaatka ilaahay ka waramaysa haddii daahirkeeda loo daayo taasi waxay keensanaysaa in ilaahay lagu shabaho makhluuqaadka wafahimuu min sifaat illah annaha tumaathil sifaat اlmakhluuqiin sifaatka ilah waxay ka fahmeen inay la mid tahay sifaatka makhluuqa kaasi waa ka rukunka labaad ana macaani sifaat illahi majhuulat lana walaa yumkinu tacyiinuhaa ana macaani sifaat illaahi majhuulat lana walaa yumkinu tacyiinuhaa ilaahay sifaadkiisa macnahoodu waa midaynaan garanahayn buu idhahay inaynu macno u cayinaana maba suurtowdaba marka maxaynu samayneynaa waxaynu samaynaynaa bay yidhaahdeen nufawidu macnaaha ila allah macno waa leedahay laakiin macna inaw garan mayno cayimistiisu inaynu ma suurtowdo ilaahay baynu daynaa allahu aclam bimacnaaha baynu odhan macnaheeda ilaah unbaa garanaya oo fasiri mayno bidikri macnaaha macnaheeda inaynu sheegno ku fasiri mayno markaasaynu hore u sheegnay laa yunkiruuna an yakuuna laha macnan isfaadka ilaah ay macno leeyihiin ma diidayaan walaakin liyaquuluun laa yumkin idraaku macnaha garashadiisu inooma suurtooda bay leeyihin wakamaa qulnaa hunaaka farqu bayna nafyi asli macnaa wbayna idraaki bayna inkaari idraaki lmacna in macnaha asalkiisaba la dido lahaa macnaba maleh waa bimathaabati xuruufi lhijaa iyo in la idhaahdo macno waa leede macnahaasi waynaan garan karayn oo cilmigeena ka gaaban waa laba kala duwan weeye nacam maqaalaة tafwiid alasl اladii qaamat calayhi huwa alasl اladii qaamat calayhi maqaalaة talfiiq alasl اladii qaamat calayhi maqaalaة tafwiid huwa alasl اladii qaamat calayhi maqaalaة ahli talfiiq asalka ay ku qumtay maqaaladda tafwiidku ay ku taagan tahay haddii la buriyo ay bureyso waa asalka ay ku qumtay maqaalatu atalfiiq ana waa isku asal oo dee inaga hore u sheegnay usuusha ay ku qumtay waxa weeyaan maqaalatu talfiiq daliilu اlxuduud iyo daliilu atarkiib iyo daliilu tajsiim iyo waxyaabahaasi ku qumaysay soo ma la haahdo haddii sifaatka ilaahay loo sugo waxaa ka dhalanaya inuu yahay maxalu lilxawaadi wamaa kaana maxala lilxawaadi fahuwa makhluuq haddii ilaahay sifaatka loo sugo waxaa ka dhalanaya inuu yahay murakab min ajza wamaa kaana murakaba min ajza yumkin infisaalu bacdi ajzaa'i can bacdi waxaa markaa ajzaa ka koobanna ajzaadaasi inay kala soocanto oo ay kala godo ayaa suurtooda wykunu muftaira ilayha ajzadana waa u baahan yahi iyo daliil tajsiim iyo ihbaat صifaat ystalzim tajsiim wma kana jisma ma kana mawsuufa fahuwa jism wma kana jisma yumahilu ajsaam wixii sifali waa jism jismina haduu ilahay jismi usugna ajsaamti kalu la mid noqonaya marka usuusha noocaasa adilada noocaasa ee adila caqliya ah baciida can ilwaxy ee maqaalatu ahli talfiiq ay ku qumtay horena aynuu sheegnay inuu naqdinay ayaa maqaalatu ahli tafwiidna lafteeduna ay ku qumtay marka waa isku usuul ila waxay isku waafaqsan yihiin calى ana daahira nusuus sifaat atashbiih taasay isku waafaqsan yihin in nusuusta sifaatka daahirkeedu yahay tashbiih wa ana tashbiiha laa yaliiqu biاllah bal yajibu tanziihu canh tashbiihina inaanu ilaahay laaiq ku ahayn ay waajib tahay ilaahay laga nasaho laga hufo maxay isku khilaafeenun markay isku waafaqeen daahiru nusuus sifaat inuu yahay tashbiih iyo tamhiil oo hayru muraadna uu yahay waxay isku khilaafeen sideeba haddaba nusuustii la odhanaya mulafiqadu waxay idhaahdeen yana yucayan laha macnan macna loo cayimaya mufawidaduna maxay yidhaahdeen laa nucayinu laha macnan lan laa nudriku macnaha wainamaa nufawidu macnaha ilى اllah anagu macna u cayimi mayno waayo macnaheeda maba garanaynaba macnaha loola jeedo macnaheeda ilaahay baanu subxana watacaala u deynayna allahu aclam bimacaaniha baynu odhanayna macnaha loola jeeda ilahay baa garanay waayo waxaa dhici karta macno kastoo aynu u cayino midaan ahayn in loola jeeda baa dhici karta bay ku leeyihin kulu mayan macnan nucayinu lahu sifa fayumkin an yakuna almuraadu biha gayruhu macno kastoo aynu u cayinaba waxaa suurtowda kii ilaahay uu ujeeday ama rasuulku ujeeday inaanu ahayn mid kale uu yahay ahlu sunna iyagu isma daalinayaan waxay leeyihin maxaa adiga yaa kuba dirayba inaad macno u cayintaba macnaaha waa daahiruha tafsiiruha waa tanziiluha sida maqaalaat salaf aynu insha allahu tacaala kusoo naqlin doono tafsiirkeedu waa tawiilkeeda ama qiraa'adeeda mujarad qiraatuha ayaa tafsiiruha oo dee ma macnaha waa maa dala caleyh daahiruha maa yasbiqu minha ila alcaqli الsaliim alcaarif biاluga aduu inaad macno u cayinto laguma dirinba waay waxa iyaduna muhima inaynu fahanno ila waynu sheegnay soo maaha inaanay jirin طaaئifa laha wujuud tatabana tafwiid koox markaa jirto oo halkaa u baxday oo madhabka tafwiidka markaa sheeganaysa oo le waa madhabuna fi baab اasmاء wasifaat watadcuu ilayhi wataltazimu bihi oo isaga ku dhaqmaysa oo xaakim ka dhiganaysa fi hada اlbaab waxay noo hadhay waa maxay maadaama aynu nidhi tafwiidka sidiisa waxa sheeg sheega uun mutakalimiinta weliba mulafiqada mutaakhiriintooda ayaa sheega qaar naqdiya iyo qaar sax ku sheega iyo qaar meel dhexe istaaga marka masalada muhimka waxay tahay in ogaano mowqifa ahli اlkalaam ma huwa mowqif ahli اlkalaam min maqaala tafwiid weliba ahlulkalaamka waxaynu si gaara halkan uga sii jeednaa almulafiqa oo maaturiidiya ashcariya mowqifka ay tafwiidka ka istaageen waa maxay mowqifu aimati ahli الsuna min atafwiid isagu waa macluum waa inuu yahay madhab baطila bal inuu yahay s xagga dambe aynu ku arki doono sharu maqaalaati ahli اlbidac maqaalaadka ahlulbidacu ay ku hadleen ka u shar badan ba inuu yahay xataa maqaalaة الtaأwiil maqaalaة الtafwiid baa ka shar badan oo waxay uga shar badan tahay lawaasimta iyo waxyaabaha ka dhalanaya ayaa ka fool xun kana mafaasid badan kuwa maqaalaة الtaawiil ka dhalanaya waayo way iskhilaafeen qolooyinka ahlulkalaamku laysa lahum mowqif muwaxad min maqaalaة الtafwiid mowqif midaysan maqaalaة الtafwiid ay ka istaageen ma jiro bal lahum ثalaaثu mawaaqif mukhtalifa saddex mowqif oo iskhilaafsan ayay tafwiidka ka istaageen almowqif اlأwl waxa weeye man yunkiru hadi اlmaqaala wayaraa anaha bidcaة munkara mutakalimiinta qaarkood yunkiruuna hadi اmaqaala aada bay u inkireen waxaanay aaminsanyahin inay tahay bidca munkara wa yunkiruun nisbataha ila salaf waxaanay aada u diidaan in salafka loo nisbeeyo oo la idhaahdo madhab salaf fii baabi sifaat wa atafwiid aad bay u diideen wa min ha ulaa ibnu fawrak alashcari aad iyo aad buu maqaalada u tashniiciyey oo u radiyey oo u sheegay inay bidco tahay waxaanuu been ku sheegay in la idhaahdo madhab salaf wuxuu ahaa tafwiid waxaa ka mid a saas oo kale alqushayri mowqifka labaad waa mowqifu man yatabanaha wayactabiruhaa almadhab asaxiix mowqifu man yatabanaha mowqifka cidda sheegatayba ee diin ka dhigatay wayactabiruhaa almadhab asaxiix fi baabi sifaat ee u ictibaariyey maqaala tafwiid inay tahay madhabka saxdaaba marka la joogo fi baabi sifaat minhum aljuwayni sina horaba u ishaaray juwayni baa kuwaa ka mida kama fi risaalatihi arisaala anadaamiya arisaala annadaamiya risaaladiisaas wuxuu ku taqriiriyey madhabka saxdi inuu yahay fi baabi sifaat atafwiid madhabu salafna uu yahay mowqifka saddexaad waa man yujawizuha wa yara anaha ariiqaة صaxiixa waa midle waa waa banaan tahay wa yara anaha ariiqaة صaxiixa liman araada suluukaha kii hore muxuu kaga duwanya duweyn wuxuu laaa madhabkii saxda ahaayo haddii mid aan ahayn la qaato waa baaطil laakiin mowqifkan saddexaad wuxuu leeyahay taawiilkuna waa madhab saxa tafwiidkuna waa madhab saxa qofkii doonayaa yasluk maslak atawiil kii doonayaana yasluk maslak atafwiid saasuu leeyay wa hada qowlu jamaahiiri اlmutakalimiin min alashcariyati wagayrihim waa qowlka jamaahiirtooda yana mucdamkooda iyo gaalibkooda ay ku tegeen oo ah waxa weeyaan in maqaala tafwiid ay tahay maqaala صحيixa yumkin اlqowl biha wayajuusu الdihaabu ilayha se maqaalo saxa oo lagu tegi karo qofka doonaa uu caqiide ka dhigan karo fi baabi asma wasifaat min haulaa allaqani صaaxibu jawhar الtawxiid jawharada ashcariyada allaqani uu leeyahay nadmi kuwa sharaxayna waa jiraan sida baajuuri oo kale wuxuu odhanaya wakulu naصi awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziiha nas kasta oo tashbiih ku moodsiiya aahiruhu yahay atashbiih tashbih اkhaaliq bاlmakhluuq de waa nusuus sifaat badankeedii sooma toddobadii sifaat اlmacaani ay sugayeen nusuusta ku soo aroortay marka laga reebo nusuusta kale fii baabi sifaat ku soo aroortay dhammaanteed maxay odhanayaan ظaahiruhaa yuuhimu tashbiih daahirkeedu waa wuxuu ina fahamsiinaya oo laga fahmaya tashbiih marka maxaa la yeelaya awilhu macnaheedu yahay cayin lahu macna gayr اlmacna aladi dala calayhi ظaahiruhu u cayin adigu macne kii daahirkiisa uu tusiyey aan ahayn wa hada ma yacmaluuna bihi waana tahay ku camal falaan oo yad wej raxma xaba kalaam macnay u cayimayaan aw fawidhu waxa kalood ikhtiyaar u leedahay inaad taawiilka iska dayso macnaba aanad u cayimin aad tidhaahdo ظaahiru qowli اlahi tacala bal yadah mabsuuطatan ظaahiru qowli اlahi tacaalى maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya waa gayru muraad waayo waa tamhiil iyo tashbiih ayb ma lmuraadu bihi macnaha loola jeeda waa maxay waxaa kuu fura inaad tidhaahdo allahu aclam laa nadri wallahu aclam bima yuraadu bihi garan mayna anagu macnaha loola jeedo ilaahay baa garanaya labaas waa kuu furay warum tanziiha yanaa tanziihna doona inaad ilaahay ka nasahdo mumaathalat almakhluuqiin iyo alitisaaf bilcuyuub wanaqaa'is marka tanziih in la raadiyo waa waajib subxaanahu watacaala cama yaquulu aalimuuna culuwa kabiira laakiin ariiqaة tanziih waa maxay laa budda min suluuki طariiqi اlwaxyi fi tanziih اllah marka ilaahay laga nasahayo maahalat almakhluuqiin iyo naqaayista iyo cuyuubta waa in arrintaasi loo maro wadada waxyiga imaha in loo maro ariiqu اlcaql kama facala اlmutakalimuun ayib jamaahiiru اlmutakalimiin kalashcariya waxaynu nidhi yarawna alqowla biاltafwiidi jaaئiza صaxiixan wa طariiqa صaxiixan liman araada suluukahu soo maha laakiin hal yajcaluuna الtafwiida wالtaawiila fi martaba waaxida labadu miyay simayn la أkharuhum yajcaluuna maqaalaة الtafwiid fii rutbaة adnى min rutbaة الtaawiil ha u arkaa inay tahay madhab bannaan oo saxa oo qofkii doonaa caqiido u ka dhigan karo laakiin waxaa ka rutba iyo derajo sareeya agtooda taawiilka maqaaladda ay yidhaahdaan ashcariyadu madhabu الsalafi aslam wa madhabu اlkhalafi aclam wa axkamna taasay ku dhisantay wa madhabu salaf waa tafwiid buu leeydi marka huwa aslam oo baabu asmaa illahi wa sifaati waa baab khatiir oo halisa waayo dee waa war iyo hadal ilaahay ku saabsan marka in laskga layskagaba gaabsado la hahno garaba maynaba macnihiisaba saasay salaamadu ku jirta madhabu salafi afwad aslam saasay uga jeedaan madhabu salafku waa tafwiid tafwiidkaana aslama ina tiraanu garaba maayaba istawaa araxmaan cala arshi istawaa ma macna istawaa laa adri laa yaclamu macnaahu ila allah wayabqa wajhu rabbika ma macna alwajh laa adri oo intaad ku gaabsato oo man samata najaa ka iska aamusa waa badbaadaya qaacidada aad ku shaqayso wa madhabu اlkhalafi aclam wa axkam khalafku iyagu sidii salafka intay baqdeen un iskamay odrhan laa adriya allahu aclame iyagu caqligooday ka shaqaysiiyeen qawaacid kalaamiya bay dejiyeen oo cilmi ah oo baabkan ay ku baxfiyeen oo sifaatkii markaa ay macaani ugu cayimeen isagaana axkamahoo dee shayga meeshiisii dhigay halkii ku habboonayd dhigay whada bail bal madhab salaf waxaana hadalkan wuxuu ku binaysay madhab salaf inahay tafwiid buu ku binaysay taasina waa bail marka taasi ay burto madhabu salaf in cilmi iyo xikmad la dheer yahay iyaduna iyaduna way la buraysaa bal madhabu salafi aslamu wa aclamu wa axkamu madhabu salaf baa salaamadu ku jirta sadee nusuustubay noo tilmaantay khayru naasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum iyo nusuusta kale ayna amraysa salafka inaynu ku dayano maxaa laynoogu ammaanaya oo laynoo amrayaa inaynu iyaga ku dayano inu kaga dayano fii fahmi diin watadbiiqi fahamka diinta iyo dabiqisteeda haddii madhabkoodu aanu cilmiba ku dhisnayn ee uu iska yahay madhabka waxa weeyaan cawaamu nnaas aladiina hum cala alfitra oo odhanaya anagu garan mayno allahu aclam maxaa haddii ay siaa jaahiliin uga yihiin macaani sifaat illaah oo a baabkii ugu muhiimsanaa abwaabta diinta waxaa la leeyahay ku raaca waa maxay marka halkaa maxay nooga muuqanaya takhabut alashcariya subxaan allah oo maraatibta madhabka ashcariyadu soo maray horeynuu u sheegnay soo ma taasina waxay daliil u ahayd madhab xaqa inaanu ahayn mar haddii awaluhum wa aakhiruhum calى طariiqa waaxida fii baabi sifaat illahi subxana wa tacaala aanay ahayn halka ahlu sunna awaluhum wa aakhiruhum calى ariiqa waaxida ay yihiin maxaa mideebe mideeye ahlu sunna lanna madhabahum qaa'im calى اlwaxy madhabkoodu waxyiguu ku qotomaa wاlwaxyu laa yatanaaqad walaa yakhtalif kama qaala اllahu tacaala walow kana min cindi gayri اllahi lawajaduu fihi اkhtilaafa kaiira ama maqaalaة alashcariya fahiya qaa'maة calى alcaqli wاlkalaam wاlcuquulu mukhtalifa wاlqawaacid اlkalaamiyaة mutanaaqida taana maxaa ka dhashay inay iyaga awaluhum wa aakhiruhum ay kale madaahib noqdeen saasoo kale tanna way sii muujinaysa oo maxaa bal iminka madhab idiina ma tafwiid baa madhab idiina mise ta'wiil ila waa laba kala duwane awiilhu aw fawidhu labadiiba adigan la qofka way ku labadiiba waa kuu furan yihiin mid kalena wuxuu leeyahay maya waajibku oo dee duweyne oo kale waajibku waa tafwiidka oo ta'wiilku maba banaano oo xaaraan wa aakhiru qowleyhi mid kalena wuxuu leeyahay tafwiidka waajiba buu leeyahay duweyne mid kalena wuxuu leeyahay tafwiidku waa xaaraan waa bidca munkara shaniica oo laa yajuusu nisbatuhu ila shariica walaa ila salafi اlumma shareecada loo nisbeeyo la idhaahdo waa qowl shareecada ku sugnaaday ama salafulumma in loo nisbeeyaana waa xaaraan ayuu la soo taagay haye keebuu raacayaa haddaba qofka mubtadi ah ee doonaya inuu caqiido barto an yuwaafiq ibna fawrak am yuwaafiq aljuwayni am yuwaafiq gayrahuma miman yaquul bijawaasi tafwiidi wtawiil yataxayir soo ma waa in wareer sida kuwa horeba u wareereen laqad tuftu lmacaahida kulaha unbaa ka dambaysa sidii shahrastani uu yihi meel walba soo marayo tafwiid wax dhaamo waaye ayib marka maqaalat tafwiid waxay leedahay shubahaad dee sheekhu maadaama shubha shubahaadkooda ka mid a halkan uu ku sheegay waxay taasi ii baahisay inaan horta bal muqadimadaa sheego ila qolada shubhadooda aad ka jawaabayso waxay yihiin waa inaad fahamto soo ma iyo dee madhabkooda iyo macnihiisa iyo usuushiisa iyo waa inaad fahamto wey shubahaadkooda u waawe waxaa ka mid ah aayaddan qur-aanka ah ee lagu sheegay qur-aanku inuu uqeybsamo muxkam iyo iyo mutashaabih fain qulta haddaad tidhaahdo ui sheekhu mal jawaab waa maxay jawaab can qowlihi tacaala laga jawaabo qowlka ilaahay uu yihi huwa ilaahay aladii ki weyn anzala soo dejiyey caleyka dushaada kusoo dejiyay nebi maxamedow alkitaaba qur-aanka minhu waxaa ka mid a aayaatun baa ka mid oo muxkamaatun oo muxkam ah hunna kuwaa muxkumka muxkamka ahi umulkitaabi asalka kitaabka weeye inta kale ay u noqonayso wa ukharu iyo kuwo kaloo mutashaabihaatuna mutashaabiha faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim quluubtooda uu ku sugan yahay zayqun lumitaan fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii mutashaabiha ee minhu qur-aanka ka mida ibtiqaaa alfitna fitna raadin awgeed bay u raacayaan ibtiqaaa taawiilihi iyo tafsiir aan kiisii ahayn inay ku fasiraan almuraad bitaawiil huna tafsiiruhu bima yukhaalifu daahirahu wmaa yaclamu garan maayo taawiilahu tafsiirkiisana ila allahu ilaahay mooyaane halkaa in lagu joojiyo waa la yidhi oo hadal bilaabmaya laga dhigo waraasikuunadaas oo la idhaahdo waraasikhuunana kuwii u dhaadhacay fi lcilmi cilmiga yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihaas kullun mid kasta oo min almutashaabi wاlmuxkami min cindi rabbina rabbiga xaggiibuu ka ahaaday marka araasikuuna fi lcilmi garan maayaan mutashaabiha taawiilkiisa maxay odhanayaan garan mayne laakiin waan rumayna bay odhanayaan maadaama xagga ilahi uu ka yimi qowla kalena muxuu odhanaya wamaa yaclamu taawiilahu tafsiirkiisa garan maayo ila allahu ilaahay mooyaane iyo waraasikuuna mooyaane raasikhuunna way garanayaan tafsiirkiisa wamaa yadakaru ma waantooba ila ululalbaab cuquusha markaa bad qabta kuwa u saaxiibka mooyaane faina hada kani yaqtadii wuxuu keensanayaa ana fi lqur'aani qur-aanka inay ku jiraan aayaatin aayaat mutashaabihaat aayaadkaasoo laa yaclamu aanu garanayn taawiilahuna tafsiirkooda ila allahu ilaahay mooyaane cid kale aanay garanahayn marka aayaddan waxay u daliishanayaan aayaadka sifaadka ilaahay ka waramaya inay yihiin mutashaabih oo shubhadn hadihi shubha mabniyat calى asleyn wanatiija shubhadan waxay ku dhisan tahay laba asal iyo natiijo ka dhalanaysa labada asal الاصل الاول الذي تنبني عليه هذه الشبهة waa maxay المتشابه waa in la dhahdo ma نصوص صفاaت min المتشhaaبه horta in la dhahdo نصوص صفاaت min المتشhaaبه adilada صفaaتka ilaahay ka waramaysa waa متشhaaبه taasi horta asal ka dhigeen muqarara cindahum alaslu thaanina waa maxay almutashaabih laa yaclamuhu ila allah almutashaabih laa yaclamu macnaahu ila allah mutashaabiha macnihiisa ilaahay mooyaane cid kale garan mayso wanatiijana marka waa maxay marka labada muqadimo la sugo usuul sifaat waa min almutashaabih walmutashaabih laa yaclamu macnaahu ila allah natiijadu maxay noqonaysaa نصوص الصفاaت laa yعlaم maعنaha إlا الlah mar hadii نصuص صفاaت ay tahay mتashaaبه mتashaaبهna macnihiisa ilahy ba cid kale aana garanahayn dee نصuص صفاaت macnahooda ilaahay unbaa garanaya وhada huوa تfwid in la ha anagu macno iyo tafsيir uma garanayne ilahay baan ufawidayna ayaan u daynayna macnaheeda waa tafwidki saasay markaa ayadda u daliishadeen ayib marka marka shubhada noocaasa la naqdinayo muqadimaadka ay shubhadu shubhadu ku qumtay marka hore waa in la naqdiyo la buriyo markaa si mubaasharatan automaticala ayay natiijaduna u dumaysaa oo inhiyaar iyo gabidhac ugu ugu dhacaya waxaanu leenahay qowlka adladi nusuul sifaat waa min almutashaabih de waa hayru saxiix iyagoo hadde mutashaabiha uga jeeda maa laa yaclamu macnaahu ila allah iyagoo uga jeeda sidaa ku fasiray waxaana taa tusinaya culimadu markay aayaddan fasirayaan aqwaal bay selafka ka soo raraan fii tafsiiriha ibnu jariir itabari shan qowl ayuu selafka iyo aimada ka soo naqilay oo aayaddan tafsiirkeeda ay ka yidhaahdeen ibnuljawsina kitaabkiisa zaad ulmasiir ee tafsiirka ah toddoba qowl buu ka soo naqliyey walaysa fi hadihi alaqwaal almanquula can الsalaf qowl ydkr ana aayaati الصifaat min almutashaabih shantaa qowle ibnu jariir uu sheegayo toddobada uu ibnujawsi sheegay kuma jira qowl qura oo odhanaya aayaatu صifaat waxay ka mid yihiin mutashaabiha macnihiisa ilahi ma cid kale aana garanayn idan aayaatu صifaat inay tahay min almutashaabih dee waa qowlkiinii laakiin ma aha qowlkii salafka aayaddan fasiray وhda ydل عlى أن آياaت الصفاaت غayr dاkhilaة في الmتشhaaبه mتشhaaبهi ay fasirayeen kumay darin آيaaت الصفاaت taasina waxay tusinaysa آيaaت الصفاaت inaanay ka mid ahayn mتashaaبiha iyo marka looga jeeda mتashaaبiha ka macnihiisa ilahay mooyaane cid kale aanay garanayn waxa kale oo taa burinaya أن أئمة السلف فsروا عadدا من الصفاaت إجmاaلا وتفصيلا أئmة السلف inaan aيaddan inaan macnaheedu ahayn آيaaت الصفاaت waa متشhaaبه oo macnihiisu ilahay mo cid kale garan mayso waxaa tusinaya in أئmة السلف ay صفaatka fasireen oo macna ay u sheegeen tusaalayaal waynu ka soo qaadan doona qaarna horey noo soo marin صifaة الاstiواء iبن cabaas inuu fasireen sheegnay mujaahid inu fasiraynu sheegnay rabiicat ra'yi oo taabici ahaa sheekhu imaam malik imaamu malik raxima allahu tacala hayr waaxid min alaima sufyaan aqwaal waynu sheegi doona insha allah muqadimada labaad oo ah waxa weeyaan almutashaabix laa yaclamuhu ila allah mutashaabiha macnihiisa ilahi mayna cid kale garan mayso iyaduna waa muqadimatun baatila oo aimada xataa sidaa ku fasiray ee yihi mutashaabihu waa maa laa yaclamu macnaahu ila allah may odrhan tusaalayaashiisa waxaa ka mida sifaatka ilaahay ee waxay yidhaahdeen المقصود بالمتشابه هنا xaqaa'iq ashyaa weye laa macaaniiha mutashaabiha halkan loogama jeedo macnaha waxaa looga jeeda xaqiiqada iyo kayfiyada maala sifaat ullahi min jihat اlkayfiya waa waa mutashaabih oo laa yaclamu macnaahu aw laa yaclamuhu ila اllah kayfiyada sifaatka ilaahay ilahay mooyane cid kale garan mayso kayfiyaduna waa xaqiiqadii dee sifada wkadalika xaqaa'iqu ma fi اlaakhira laa yaclamhu ila اllah marka sifaatka ilahay macanahoodii waa la garanaya lakiin xaqiiqadoodii oo kayfiyadooda ayuu ilaahay u yaqaana ma fi اlaakhira oo min naciimin fi اljana macanihiisa waa la garanaya oo khamr leban maa casal fawaakih laxmu طayr qusuur xuurun ciin macanihiisa waa la garanaya laakiin kayfiyadiisa ilaah unbaa garanaya oo maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar marka mutashaabiha ilaahay un uu garanayo waxay ku fasireen aimada aayadda fasiray xaqaa'iqu alashyaa oo ah kayfiyadooda xaqaa'iq lumuur alghaa'ibati cana arrimaha innaga inaga maqan ee noo muuqan xaqiiqadooda oo kayfiyadooda ah sida kayfiyatu sifaat illah iyo kayfiyatu ma fi اlaakhira walam yaqul axad minhum ina idraaka اlmacnaa yadkulu fi lmutashaabih mutashaabihan ilaahay mooyaane cid kale aanu garan aanay garanayn macnaha looga jeedaa axad minhum ma odhan su-aasha kale waxay tahay in la idhaahdo macaani sifaat illaah nebigu ma garanayay haddii idhaha nebigu ma garanahayn macnaheedu muxuu noqonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam boqolaal aayadood iyo boqolaal xadiid oo sifaatka ku saabsan buu ummadda u akhri marka waxaanu isaguba fahamsanayn aanu garanayn buu dadka u akhrinayay waa qowl shariica soo ma hadday yidhaahdaan nebigu macaani sifaat illaahi waa garanayeyna dee qowlkoodii wuu buray batala qowluhu ila ilaah unbaa garanaya bay lahayn macaani sifaati oo cid kale garan mayse waaye wuxuu uhi sheekhu qulnaa waxaynu nidhi aljawaabu qulnaa waxaynu odhan aljawaabu jawaabtu waxa weeye ana qowleyni laba qowl baa lisalafi u sugan fi lwaqfi waqfiga yani halka lagu istaagayo fi hadi aayaddan dhexdeeda xaalow ku jiro oo aayaddan halkee lagu istaagayaa waxay naga caawinaysaa inaynu mutashaabiha macnihiisi almuraad bi inaynu fahno axaduhumaa alwaqfu waa in la istaago cinda qowlihi ila allah oraa wamaa yaclamu taawiilahu ila اllah mutashaabiha tafsiirkiisa ilah unbaa garanaya wa huwa qowlu jumhuuri salaf weeye wاlkhalaf jamaahiirtu waa siday ku tegeen wacalaa hada taa marka waxa lagu dhisay yakuun wuxuu noqonaya almuraadu bitaawiil taawiilka la yihi ilahay ma cid kala garan mayso waxaa loola jeedaa maaha macnaha ee waa maxay waa maxay waa xaqiiqatu shay oo ah kayfiyatu fii qowli wamaa yaclamu taawiilahu ila allah alxaqiiqa buu noqonaya lataasoo yaulu lkalaam hadalku uu u noqonayo ilaha xaggeeda la tafsiir tafsiirkii loogama jeedo aladii tafsiirkaas huwa isagu bayaan lmacna ah in macni la caddeeyo wamaa yaclamu taawiilahu ila allah halkaa haddii lagu istaago sidaynu horeba u sheegnay taawiilka macnihiisu maaha tafsiirka iyo macnaha ee waa maxay waa xaqiiqada iyo kayfiyada tafsiirkii iyo macani waa la garanaya haddii sifaatka ilaahay laga hadlayo iyo haddii laga hadlayo maa aqbar allahu canhu fi laakhira wuxuu ilaahay ka warama ee aakhira yaal laakiin taawiilkiisa aan la garanayn waa maxay waa xaqiiqatuhu wa kunhuhu oo ah kayfiyadiisa iyo qaabkiisa waana sida ay salafku u fasireen aayadda oo inaga nidhi ma jira axad min asalaf oo yidhi wamaa yaclamu taawiilahu ila allah wamaa yaclamu tafsiirahu wa macnaahu ila allah iyadoo loo jeedo sifaatka ilaahay iyo ma fi laakhira fataawiilu aayaati sifaat aayaadka sifaada ka waramaya taawiilkool calaa hada marka waqfigan wax lagu dhiso huwa isagoo xaqiiqa tilka sifaat wey sifaatka xaqiiqadooda iyo wa kuniha wa hada kani min alumuuri buu kamid yahay algheybiya yani kayfiyada iyo kuniga alatii taasoo laa yudrikuhaa aanu garan karin alcaqlu walam yarid bi aanu lana soo aroorin asamcu falaa yaclamuha garan maayo ila اllah wamaa yaclamu taawiilahu ay xaqiiqatahu wa kayfiyatahu ila اllah waayo aلthaani qowlka labaad waqfiga laga yihi waa alwaslu waa in la xidhiidhiyo falaa yaqifuuna calى qowli ila اllah waxa weeye inta ka dambaysa ku xidhan waxa wamaa yaclamu taawiilahu ila اllah wاraasikuuna fi اlcilm wahuwa qowlu jamacati min aلsalaf wاlkhalf cabdillahi bn cabaas baa ka mid a se uu sheegi doono sheekhu wabinaan calayhi marka kaa wax lagu dhisay yakun wuxuu noqonaya almuraad bitaawiil fii qowlihi wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilm atafsiira buu noqonaya taawiilka macnihiisu alladii tafsiirkaasoo isagu bayaan ulmacna ah oo ilaahay baa garanaya alraasikuuna fi lcilmina way garanayaan wa hada kani macluumu waa mid macluuma liraasikiina fi lcilm kama qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma ana min araasikiin aladiina yaclamuuna taawiilahu tafsiirahu wa macnaahu marka laba qowl buu ku leeyahay ibnu cabaas taawiilka macnihiisa iyo waqfigaba wa qaala mujaahidu caradtu lmusxaf musxafkan u bandhiga cala bni cabaas min faatixati laga bilaabo faatixadiisa bilowgiisa ilaa khaatimati ilaa gebagabadiisa aqifu waan joojinaya cinda kuli aayatin wa asalu waan weydiinaya can tafsiiriha meele ibnu cabaas uu ka yidhi ku yidhi ka bood ilaah unbaa yaqaana ee xataa culimo ma yaqaanaane ma jirto meelo uu yihi mujaahid halkaa ma weydiin waayo mama fasiri karaba ibnu cabaas oo cid taqaanaaba ma jirtana ma jirto ibnu cabaasna waa kii qur-aanka maruu ka hadlayay afar buu uqeybiyey miday carabi garanayso luqadeeda ay ku garanayso qof kastoo carabiya ayaa garanaya iyo mid waxa weeyaan ay garanayaan ahlu ahlu tafsiir araasikuun fi lcilmi ay garanayaan iyo mid ilaahay subxana watacaala mooyaane cid kale aanay aqoon wbihada arrinkaa ayaa tabayana uu ku cadaaday ana alaayata aayaddu laa tadul inaana tusinahayn calaa ana shay-an shay shaygaasoo laa yaclamu aanu garayn macnaahu macnihiisa ila allahu ilaahay mooyaane fi lqur'aani qur-aanka inuu ku jiro shay luqada macna kuleh waxaan saa u leeyahy de waxa lagugu soo aroorin karaa alxuruuf almuqaaca fi awaa'il suwar waxaad odhan kartaa dee waxaa loo jeedaa marka la leeyahy laysa fi lqur'aani shayun laa yaclamu macnaahu ila allah ma lahu macna fi lua jawaabo kalena waa jiraan insha alla xagga dambe aynu ku sheegi shubahaadka mufawidada markaynu ka jawaabayno wainamaa tadul waxay tusinaysaa un aayaddu calaa ana fi lqur'aani qur-aanka inuu ku jiro shay-an oo laa yaclamu aanu garanayn xaqiiqatahu xaqiiqadiisa wakunhaw kayfiyadiisa ila allahu ilaahay mooyaane calaa qira'ati lwaqfi qiraa'ada waqfiga lafduljalaala in lagu istaago tilmaamaysa marka wax lagu dhiso watadul waxay tusinaysaa calaa ana araasikiina fi lcilmi yaclamuuna inay garanayaan macna mutashaabih aladii kaasoo yakfaa ka qarsoomaya calaa kaiiri min annaas calaa qira'ati lwasli marka wax lagu dhiso qira'ada xidhiidhinaysa o odhanaysa ma yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilm wa calaa hada taa marka wax lagu dhiso falaa tacaaruda iska hor imaansho maca maa dakarnaahu waxaynu sheegnay maciisa ma ahaan maa anahu leysa fi quraan iyadoo quraanka maca anahu leysa fi lqur'aan wa calaa hada falaa tacaaruda tacaarud maca maa dakarnaahu waxaynu sheegnay maciisa maca anahu iyo maca anahu leysa fi lquraan iyo qur-aanka inaanu ku jirin shay shayun shay oo laa yuclamu macnaahu macnihiisa aan la garanahayn labadaasi tacaarud uma dhexeeyo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed